wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxay sheegayaan in xarunta degmada yaqshid ee dowladda federaalka taabacsan laga jartay korontada sababa la xidhiidha inay dhiibi waayeen lacagtii jaarka ee korontada lagu lahaa maalintii shanaad oo xidhiidhaayay xarunta degmada yaqshid tahay koronto la-aan waxaana istaagtay dhammaan shaqooyinkii halkaasi ka socday muuqaallo iyo sawiro laga keenay xarunta ayaana waxay muujinayaan inaysan wax howlla halkaasi ka soconin sababaha looga jartay korontada oo lagu sheegay inay bixin waayeen lacagtii laga rabay ayaa waxaa ugu wacan masuq maasuqa dhexdooda waxayna xaruntan maalinkii soo saartaa lacaga kumaanaan dollar ah oo laga qaada dadka halkaasi tagaa xogaha qaar ayaa waxay sheegayeen middan ay dhacday dhowr jeer oo hore iyadoo ay maamulka degmadii xitaa lixsanayaan lacagii korontada ee hosh lagu kala waday dad fara badan ayaana waxay u xanaban yihiin owlii shooqayaalkaasi ka socday oo hakad ku jira dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa waxay hore u sheegtay inay la dagaalami doonto masuq maasuqa waxaana hadda bannaanka imaatay heerka uu leegiyahay masuq maasuqa iyo isdabamarinta dhexdooda ahaatay iyadoonay xitaa kala xadayaan lacagii dadka ka soo qaadeen ee xarumahooda looga shaqayni lahaa